halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka mitirban iyo hirarka efemyada geeska afrika internetka oo aad caalamkao dhan nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arbaco bisha juulaayna waa lix sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka oo ciida waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
shakigaas baa galay yuhuudda marka ra-iisul wasaaraha netanyahu wuxuu rabaa inuu soo helo taageero kan lagu bedeli karo haddii oo afrikada oo ka heli karayo taas waa mid meesha ku jirto ta labaad oo iiraan ay reer galbeedku gaar ahaan maraykanka horseedayo ay kana qaadeen maaragtay cunaqabatayn kaasi wuxuu ahaa brofeser maxamed mukhtaar oo ka warramaya booqashada netanyahu uu ku tegey qaaradda afrika waddamo ka mida qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaaliya iyo guud ahaan caalamka islaamka oo saaka laga ciidayo waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne obama oo markii ugu horreysay ololaha doorashada kala qayb galay hillary clinton oo ah musharaxa xisbigaasi u tartamaya madaxtinimada sarifka iyo ascaarta suuqyada ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii iyo caalamka agaasimaha hay-adda dambe baarista maraykanka ee f b i james comi ayaa sheegay inaysan ku talinaynin in dacwado lagu soo oogo hillary clinton oo ah musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga dimuquraadiga sababo la xiriira isticmaalkeeda emailka gaarka ah waxa uu sheegay in baarayaashu aysan haynin wax cadeymo ah oo muujinaya in clinton ay si ulakac ah u tirtay imailo la xiriira shaqadeeda intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka si kastaba waxa uu sheegay in clinton iyo shaqaalaha waaxda arrimaha dibadda maraykanka ay si taxadar la-aan ah u dhaqmeen comi ayaa waxa uu sheegay inay suuragal tahay in quwado shisheeye ay heleen xogtii ku jirta qaar ka mida iimeiladii ay clinton isticmaashay iyadoo adeegsanaysa iimeilkeeda shaqsiga ah waxa uu sheegay in boqol iyo toban ka mid ah in ka badan soddon kun oo iimeil oo ay dirtay clinton ama ay heshay ay ku jireen sir xasaasi ah wakhtigaasi natiijada baaritaankooda ayaa loo gudbin doonaa waaxda cadaaladda maraykanka oo go-aan ka gaari doonta ha yeeshee comi waxa uu sheegay inuusan arkin sabab dacwad ooga markaasi dacwo loogu furi karo clinton
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ciraaq ayaa ku baaqay inuu iska casilayo xilkii uu dalkaasi u hayay isagoo wejigabax kala kulmay qaraxii lagu riiqmay ee axaddii ka dhacay magaalada caasimaddaah ee baqdaad maxamed qabaad oo salaasadii shalaytoo xilkaasi ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ayaa weli sugaya ogolaanshiyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isaga lafahaantiisa ay dhaliilo badani ka soo gaadheen weerarkaasi dadka badani ku dhinteen oo la sheegay in dadka ku dhintay ay yihiin ugu yaraan boqol iyo shan iyo toddobaatan qof kooxaha gargaarka iyo gurmadka ayaa ilaa haatan ku sugan magaalada karaada degmadaasi oo ah halkii uu ku dhacay amaba laga geystay weeraradaasi lagu riiqmay axaddii iyagoo weli raadinaya in ay jirto cid meelahaasi ku dhacday oo u baahan in la caawiyo amaba dad dhaawac ahaa oo halkaasi ku dhintay kooxda isis ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaanay sheegeen in ay baltimaameedsanayeen muslimiinta shiicada ee dalkaasi ku nool
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington saaka ayaa guud ahaan soomaaliya iyo caalamkaba laga ciidayaa waxaana ay marka hore dadku u dareeri doonaan dukashada salaada ciidda oo ay soo raacdo dabaaldega ciidda warbixin ka hadlaysa diyaargarowgii ugu dambeeyey iyo howlaha ciidda ee socda waxaa baydhaba nooga soo diray goordhoweyd waryaheenna mukhtaar maxamed catosh
qabanqaabada munaasabadda ciidulfidriga waxaa laga dareemayaa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadka magaalada baydhabo waxay ku waabariisteen jawi farxadeed waxayna diyaargarow ugu jiraan dukashada salaada ciidulfidriga mas-uuliyiinta maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo ayaa iclaamiyey salaada ciidda in lagu dukanayo garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa aroornimadan saaka lagu arkayaa wadooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo sugaya amniga magaalada goobaha ganacsiga ayaa xiran inta laga dukanaya salaada ciidda diyaargarowgan ayaa maalmihii ugu dambeeyey wuxuu ka jiray magaalada baydhabo iyadoo goobaha ganacsigan ay ahaayeen kuwo mashquul badan uu ka jiray gaar ahaan waxaa aada loo iibsanaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo cuntooyinka macmacaanka sida xalwada buskudka iyo duulshaha diyaargarowga ciidda baydhabo oo keliya kama socdo sidoo kale degmooyinka koonfur galbeed ayaa laga dareemayaa diyaargarow aada u hersareeyo iyadoo saacadaha soo socdana la filayo inay dhacaan munaasabado loogu dabaaldegayo ciidulfidriga mukhtaar maxamed catoosh idaacadda aruurnimo v o a arlaadii baydhabo jannaay وعيدة عيدة عيدة عشيري درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك
ciid wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay weli waxaynu ku guda jirnaa sida caalamka looga ciiday ee warbixin ka hadlaysa qaababka kala duwan ee ciidahaasi amaba sida ay dadka muslimiinta ciiddaasi uga qayb gelayaan waxaa qaahiro ka soo diray waryahayaga xuseen saxnuuni
malaayiin ka mid ah muslimiinta dalalka carabta ayaa maanta salaada ciidulfitriga ku tukaday magaalooyinka waaweyna ee dalalkaasi iyadoo dabaaldega ciida laga dareemayo guud ahaan tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ee waddamadaasi caasimadaha waddamada carabta ee maanta sida weyn looga dabaaldegayo ciidulfitriga waxaa ka mid ah magaalooyinka qaahira riyaad dooxa dubay tuunis khartuum iyo magaalooyin kale marka laga soo tago caasimadaha dalalkaasi magaalooyinka labada xaram ee maka iyo madiina ayaa ka mid ah meelaha malaayiin muslimiin ah maanta ay ugu dabaaldegayaan ciidulfitriga dadka u dhashay dalka sacuudi arabiya ka suko magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiina waxaa ku sugan malaayiin muslimiin ah oo xaramka u tagay cumrada kuwaasoo qayb ka ah dabaaldega ciidda dhinaca kale boqorada iyo madaxweynayaasha dalalka carabta ayaa shacabkooda kala qaybgalay munaasabada ciidda ayagoo qaarkood kala hadlay tiifiyada qaranka ee dalalkaasi boqor salmaanka dalka sacuudi arabiya xukuma oo kelimad munaasabada ciidda u jeediyey dadkiisa ayaa sheegay caqabadaha ugu waaweyn ee muslimiinta ay wajahayaan inay tahay xagjirnimada iyo argagixisada taasoo u baahan buu yidhi in gacan bir ah lagu qabto magaalada qaahira oo ah magaalada ugu weyn dunida carabta ayaa malaayiin qof isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada iyo masaajidda kuwaasoo ay ka muuqato farxadda ciidulfitriga dadka masaarida ayaa inta badan ciidda isaga taga magaalooyinka waaweyn waxa ayna ku dabaaldegaan tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah oo ay ka soo jeedaan asal ahaan abuukar aadam sheekh mursal oo ah madaxa ururka ardayda waddamada afrika ee dalkani ayaan weydiiyey waxa ay ciidda masaarida ay kaga duwan tahay sida ay ugu dabaaldegaan dadka soomaalida runtii waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin sababtoo ah markii la gaaro ciidaha sidaan arki jirnay soomaaliya markaan joognay dadka soomaalida waxay aadi jireen magaalooyinka waaweyn laakiin dadkan carabta ah markii oo ciidaha la gaaro waxay aadayaan tuulooyinkii oo asal ahaan ay ka soo jeedeen magaalada marka way faaruuqiynayaan yacnii maalamaha markay ciidaha soo dhawaato oo dhan waxaa bilaabanaya safarada qof kasto inuu aado tuulooyinkii asal ahaan asaga reerkiisii ay deganaayeen ay aadayaan waxay kale runtii ciiddooda ugu duwan tahay maalintood hadda ciiddan waa ciid alfitra marka waxay sameeyaan xalawiyaadka waxyaabaha la yidhahdo ama waxyaabaha macmacaanka ayaa si xaddhaaf ah loo sameeyaa waxyaabaha kale ayay kaga duwan yihiin waxaa ka mid ah dadka oo maalqabeenta ah oo lacagta leh waxay bixinayaan xoolahoodii masaakiinta si aan xaddhaaf ah ayay maaragtay u saacidaan taasna de way naga duwan yihiin sidoo kale madaxdoodii way ka duwan yihiin madaxdeeni munaasabadaha waaweyn oo ciidda ay sameeyaan shacabkooda ay ka qaybgalayaan dabaaldega ciidulfitriga ee dalalka carabta ee sanadkani ayaa ka duwan kuwii sannadihii hore oo waxay ciidan kusoo beegantay xili qaraxyo lala eegtay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan meel u dhow masjidka rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha aatee malaayiin muslimiin ah iyo dhammaan madaxda dalalka carabta ayaa si weyn u cambaareeyey argagixisada beegsatay dhulka barakaysan waxayna ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado kooxaha xagjirka ee ku baahsan dunida muslimka xuseen saxnuuni v o a qaahira وعيدة عيدة عيدة عشير يدرس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونقسن كعيدة
ciid wanaagsan dhegeystayaal madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa markii ugu horreysay ololaha doorashada kala qayb galay hillary clinton oo ah musharaxa madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay in clinton ay tahay qofka ugu habboon ee xilka madaxtinimada si habboon u qaban karta khudbado kala duwan oo ay labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump ay labaduba shalay kusoo bandhigeen barnaamijyo ay taageero ku raadsanayaan ayaa lagu qabtay gobolka north carolina ee dalkan mareykanka sahre ciidlo nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan isugu keena soo duuday mahadsaned xafladan ay hillary clinton kula hadlaysay taageerayaasheeda xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid ballaadhan oo ay dad badani ka soo qayb galeen hillary clinton ayaa ugu baaqday haweenka iyo qoysaska maraykanku in ay taageeraan oo ay isgarab taagaan marka la gaadho doorashada madaxtinimada ee bisha noofembar ee sanadkan laga qaban doono guud ahaan maraykanka
Today, I am asking for your support in the general election. I'm asking you.
maanta waxaan idin weydiisanayaa taageeradiinna waxaan rabaa inaad ii ololeysaan oo aad u ololeysaan mustaqbalkeenna maxaa yeelay waxaan sidiinna oo kale subax walba soo toosaa anigoo isweydiinaya maxaynu samayn karnaa si aynu wax fiican ugu qabanno carruurta maraykanka taasi oo culays weyn ku ah dalkan waxaa hareeraheenna jooga dad baahan waxaa hareeraheenna jooga dad ku nool nolosha ugu saboolsan anigu waxaan idiin ballan qaadayaa in ilmo kasta oo dalkan maraykanka ku nooli uu helo waxbarashada adduunka ugu fiican macallimiinta yale iyo nolol wanaagsan isla maalintii shalay waxaa gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ka dhacayay munaasibad uu munaasibad uu isaguna soo qabanqaabiyey musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo uu isaguna kula hadlayay taageerayaashiisa waxaana munaasibadaasi la sheegay in ay inta badan uu donald trump uu ku durayey siyaasadda hillary clinton iyo xisbigeeda dimuqraadiga waxay haddaba isweydiintu tahay sababta ay labada musharaxba u doorteen inay gobolkaasi ka bilaabaan wejiga labaad ee ololahooda doorashada waa kan faysal dari oo ka faallooda siyaasadda maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota soddon iyo labadii sane u dambeysay mar qura maahane inta kale waxaa ku guulaystay xisbiga jamhuuriga sanadkii labada kun iyo sideedii ayaa waxaa ku guulaystay markii u horreysay muddo soddon iyo laba sana obama in sida la saadaalinayana hadday taasi dhacdo in gobolka north carolina wuxuu u sahli doonaa xisbiga dimuqraadiga ah inay madaxweynenimada ku guulaystaan oo sidaa ay ku hesho hillary madaxweynenimada waxaa sahli karaa in gobolka waxaa in aada ugu badan dadka madowga ah waxaa aada ugu badan dhalinyarada waxbaratay marka sidaad og tahay in hillary aad baa xisbiga looga jeceliyay laakiin in dadka dhalinyarada ah in aada uma jecla hillary laakiin dadka dhalinyarada waxay aada u jecel yihiin obama sidoo kale dadka madow oo aada ugu badan laftooda oo in ay ka hesho ayagana garab inay ka hesho madaxweynaha maraykanka barack obama oo markii ugu horreysay shalayto si buuxda ololaha taageer taageero raadiska ugala qayb galay hillary clinton tan iyo markii uu muujiyey inuu iyada taageersan yahay ayaa si weyn u ammaanay kartideeda iyo shaqadii ay wasaaradda arrimaha dibadda ay ka soo qabatay muddadii ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd waxaa kaloo madaxweyne obama uu clinton ku ammaanay in ay dhaqaalaha maraykanka wax badan ka og tahay islamarkaana ay wax badan ka qaban karto horumarintiisa iyadoo la socotay buu yidhi heerarkii kala duwanaa ee dhaqaaluhu uu soo maray tan iyo markii uu obama xafiiska la wareegay geesta kale donald trump oo xisbiga jamhuuriga u tartamaya ayaa clinton iyo xisbigeeda ku dhaliilay in ay ka been sheegeen siyaasadooda oo ay haatan clinton garab ka saarayso dadka hantida haysta sidoo kale waxaa jira mudaharaadyo ay dad badani oo maraykan ahi kasoo horjeedaan oo ay soo abaabulayaan dadka kasoo horjeeda labada musharax clinton iyo trump oo la sheegay in ay damacsan yihiin inay khalkhal geliyaan shirweynayaasha labadaasi xisbi ay bishan gudaheeda ku qabanayaan gobolada ohaayo iyo pennsylvania waa kan mar kale faysal dari oo arrintaa sharxaya labadaba hadda waxaa socdaa in abaabul aada u xoog weyn oo in mudaharaadiyo ay dad ka soo horjeeda ay kiciyaan laakiin waxaa muhiima oo u baahan in la xuso xisbiga dimuqraadiga ah kuwa ku mudaharaadaya maahan xisbiga jamhuuriga waa isla xisbiga dimuqraadiga qeyb ka tirsan oo taageersanaa ninkii laga adkaaday ee bernie sanders oo xisbiga dhinaca bidex ah oo ah qeybta u dooda in in in la in la kordhiyo lacagaha dadka danyarta ah la siiyo in qeybtaas ayaa waxay leeyihiin sababihiina looga adkaaday waxay ahaayeen waxa loo yaqaano super delegate super delegates oo ah ergooyinka joogtada ah ee xisbiga oo intoodii badnayd hillary raacay dhinaca kale haddaad eegto oo waa dhinaca jamhuuriga ah dadka ku mudaharaadaya waa dad xisbiga dimuqraadka ka tirsan oo iyagu raba inay mudaharaadka ka horgeeyaan ninka la yidhaha donald trump oo ay leeyihiin waa nin nacayb badani ku jiro iyagoo nacaybka iyo xagga uu dumarka uu qabo ama xagga dadka soo galootiga madowga iyo dadka laga tirada badan yahay uu necab yahay nacaybkaas ayagoo ka mudaharaadaya ayay waxay rabaan cleveland magaalada lagu qabanayo shirka inay mudaharaad badan ka ridaan laakiin waxaa cajiib noqotay siriga ama magaalada cleveland ayaa diiday mudaharaadka in la qabto marka waxaa dhici doonta in dacwado xagga maxkamadaha laysla galo oo hay-adan u dooda xorriyatul qowlka ee loo yaqaano a c l u ayaa ayaa durba waxay bilowday inay dacweyso magaalada cleveland tan iyo markii uu tartanka israabreebka uu ka hadhay senator bernie sanders oo si adag ula loolamay hillary clinton kana tirsan xisbigaasi dimuqraadiga waxaa weli sii muuqanaya kala qaybsanaan u dhaxaysa taageerayaasha xisbigaasi dimuqraadiga oo qaarkood laga yaabo inay haatan go'aansadaan inaanay codaynin hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku talinaya in ay wada hadlaan labadaasi mas-uul hillary clinton iyo bernie sanders si ay u midayn karaan cududa iyo awoodda xisbigaasi dimuqraadiga mahadsanid sahre cidlo nuur ayaa warbixintaasi suubkeenna soo duuday nalana socodsiinaysa
subax wanaagsan dhegaystayaal ciid wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa dalal ku yaalla bariga afrika booqasho ku maraya ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu isaga oo la kulmay madaxda wadamada afrikada bari sida wadanka kenya oo kale haddaba maxay tahay ujeeddada booqashada netanyahu ee afrika falastiin axmed iimaan ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiisay brofeser maxamed mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda safana university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka
wuxuu la macno yahay yani dhinacyo badan baan ka eegi karnaa dhinac siyaasadeed iyo dhinac dhaqaale ayaan ka eegi karnaa oo waayo afrika waa qaarad aada u baahweyn dad badan ay degan yihiin dawlado badan ilaa konton iyo afar dawladood baa degan marka had iyo jeer mar alaale markii yani dunidu maaragtay world order waxaan la yidhahdaa markay isbebedeleyso afrikada aada iyo aad baa loogu gorgortama yani tusaale ahaan dagaalkii qawowa yani midooda sovietiya maraykanka waxay ku tartamayaan codadka maratay dawladahan afrikaankii maantana isbedel weyn baa maratay dunida ka dhacaya oo sidaas oo kale yani yahuudii oo waagii hore markaan ka eegno dhanka siyaasadda ka haysan jirtay taageero oo siyaasi ah oo xaddaaf ah maraykanka iyo dawladaha reer galbeedka taasoo ay wax ka beddeleen oo oo la dare yahuuddu ay dareentay inaysan haddii wax ka dambeeyay taageeradii oo oo aan maaragtay geedba loogu soo gambanayn maraykankii iyo reer galbeedku inay si isdhimayso o ay ka yaraanayso marka waxay u baahanaysaa taageero kale oo meelo kale ah shakigaas baa galay yahuudda marka ra-iisul wasaaraha netanyahu wuxuu rabaa inuu soo helo taageero kale lagu bedeli karo haddii oo afrikada uu ka heli karayo taas waa mid meesha ku jirto ta labaad oo iiraan ay reer galbeedku gaar ahaan maraykanka horseedayo ay aqoonsadeen kana qaadeen maaragtay cunaqabateyn oo soddon sano ku dhawaad lagu haayay marka sida aad ka warqabtaan waxa weye iiraan waa dalka keliya ama dawladda keliya oo runtii aan aaminsanayn jiritaanka israa'iil rumgeedgow maba aaminsana waxay u haysaan inay tahay yani jiritaan dhalanteyda oo runtii qalad ku ah bariga dhexe marka israa'iil aada iyo aad bay uga baqaysa arrintaasi labadaas arrimood siyaasadda ah runtii waa muhiim netanyahu wuxuu maanta u tegaayo africa
marka madax kala duwan oo afrikaahu la kulmay waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in dhinaca qaramada midooboo kale codad uu uga baahda maraykanka gaar ahaan marka ay falastiiniyiintu doonayaan inay weydiistaan inay noqdaan dal madax bannaan ma dhici karta afrika inay israa'il ku gacan siiso arintaasi oo ama ha noqoto ballanqaadyo dhaqaale ama mid siyaasadeed oo ay la galaan ma laga yaabaa dhinacaas inay u janjeersadaan africa waan aada iyo aad bay runtii u adkaanaysaa laga yaabe yani dawlad iyo laba inay ka helaan way dhici kartaa oo oo laakiinse badiba dalalka afrikaanka ama dalyooga africa qarnigan koob iyo labaatanaad yani yani qof maaragtay arki karaayo arrinta u arki karaayo arrintaas arrin wanaagsan ma ma jiri karaayan u malaynaya waa arrin kasoo horjeeda xuquuqda aadamiga dadkii falastiiniyiinta ah oo dhulkooda intii la qabtay laga kici waayey oo haddana lagu abuurayo dad kale aada iyo aad bay falastiin ay u adkaanaysaa in taa- taageero noocaasiyo oo oo macno leh inay afrika ay ka helaan waxaa intaa usii dheer n ay- ay afrikaanku weligeeda aysan ilaabaynin yahuuddu weligeeda waxay taageeri jirtay n nidaamkii siyaasiga ah oo apartheidka south africa ay ay ay taageeri jirtay marka taariikh noocaasi ayaa jira waxay diidan tahay laba dowladood in laga sameeyo oo gobolkaas falastiin ama israael laysku yidhaahdo
dhaqaalahoo kale hadda markaa tiraada afrika waxaa ku loolamaya een, shiinaha ayaa tartan adag ugu jira turkiga sidoo kale suuq dhaqaale u noqotay ma laga yaabaa in ay israa'iilna ka mid tahay een, wadamada doonaya danaha dhaqaale inay afrika ku yeeshaan طبعا طبعا ويس وروي ان afrikasida horeba u tilmaamay weligeeda ninay waa lagu tartamayay inay inay suuq tahay suuqaas oon la heli karin dawlad kasta oo dunida kasoo baxdo weligeed way isku daydaa maaragtay inay maaragtay ka yeelato eh, suuq dhaqaale ee eh, isheeg dalalka afrikaanka inay la yeeshaan Um, midda kale waxa waaye waa runta shiinuhu eh, shiinaha keliya ma aha turkigu saa sheegay sidii wey waxaa la india ayaa ku jirta hataa waxaa hadda ku jira masalan brazil oo kale dad dawlado badan baa maaragtay eh, u arkaya afrika inay tahay meeshii runtii eh, xiriir dhaqaale fiican lala yeelan kari lahaa suuq bay noqon karaysaa Eh, marka yahuuddu ah tartankaas inay wax ka gasho aada iyo aad bay u- u jeceshahay En, taas shaki la-aan wey Een, israel inta badan waxaa la sheegaa inay ku tiirsanayd xiriirka ay la leedahay maraykanka oo dunida inteeda kale ay iska ilowday hadda ma la dhihi karaa israel laftirkeeda booqashada ra-iisul wasaaraha ee afrika waxay muujinaysaa in ay gaartay bisayl siyaasadeed oo ay doonayso inay dunida galaangal iyo saaxiibtinimo kula yeelato
Khad- طبعا ها way- way- way- way rabtaa way rabtaa inay maaragtay ay saa- eh, ay yeesho Ah, hase ahaatee yani taageeradii maraykanka haddii ay luusgarayso yahuudda iyo tii reer galbeedka hadday luusgarayso runtii ah, waxay luusgaraynaysaa yani yani qeybdan oo dunida ugu weyneyd dunidii xooga badneed oo dhan baa maaragtay eh, ay taageeradu ay weyne ay ay weynaysaa marka taa runtii eh, ma- ah, eh, yahuuddu waxaan u malaynaya inay dhibaato badan u- usii keeni doonto waayo maraykanka la-aantiisa reer galbeedka la-aantiisa dowladahan xooga leh la-aantooda keliya wax weyn oo ay isbeddel ay samayn karaysaa iska yar
kaasi wuxuu ahaa brofeser maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda safana university ee gobolka georgia ee dalka maraykanka wuxuu u waramayey falastiin axmed iimaan ciid wanaagsan ayaanu leenahay sahraye mar kale dhegaystayaasha markana kusoo dhawaada xubintii sarifka ee sacaarta suuqyada waryaheena maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa nairobi nooga soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dolarka maraykanka boqol iyo shilin iyo laba iyo toddobaatan senti ayuu ku gadanayay boqol iyo shilin iyo koob iyo lixdan senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterlin poundna boqol soddon iyo saddex shilin iyo labaatan iyo sideed senti ayuu ku gadanayay boqol soddon iyo saddex iyo toddoba iyo lixdan sentina waa uu isaga sii gadayay halka lacagta yurana boqol toban iyo kow ayuu ku gadanayay isla boqol toban iyo kow iyo toddoba iyo toban sentina waa uu isaga sii gadayay halka doolar ee lacagta kanadana toddobaatan iyo sideed shilin iyo labaatan iyo afar senti ayuu ku gadanayay isla toddobaatan iyo sideed shilin iyo afartan iyo toddoba senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta saudi arabiyana labaatan iyo toddoba shilin iyo shan iyo lixdan senti ayuu ku gadanayay isla labaatan iyo toddoba shilin iyo laba iyo soddon senti ayuuna isaga sii gadayay halka ran ee lacagta south africana lix shilin sagaashan iyo laba senti ayuu ku gadanayay toddoba shilin shan iyo toddobaatan senti ayuuna isaga sii gadayay intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee kenya haddii aan markan eegno maciishada iyo quutal daruurigana sokorta mumias kontonka k g afar kun iyo toddoba boqol ayaa la gadayay burka beembana kartoonkiisa kun iyo saddex boqol iyo labaatan shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna kun iyo laba boqol ayaa kartoonkeeda la iibinaya bariiska nooca amran shan iyo labaatanka k g-na saddex kun iyo laba boqol ayaa la siisanaya nooca omar rice laba kun iyo toddoba boqol ayaa la iibinayay amira rice ayaa isaguna jira oo laba kun iyo shan boqol shan iyo labaatankiisa k g la iibinayo saliida fahari labaatanka liitar laba kun iyo lix boqol ayaa la iibinayay kalluunka qasacadaysan nooca omar ee yaryar saddex kun saddex boqol iyo konton shilin ayaa la iibinaya juiska la yiraahdo nuura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxaa la iibinayay saddex kun iyo lix boqol oo shilinka kenya ah caanaha oo qiimahooda aanu isbedel ku imaanin ayaa weli la iibinaya niida kartoonkeeda laba iyo toban kun iyo toddoba boqol oo shilinka kenya nooca ankarna kartoonku waa koob iyo toban kun iyo sideed boqol kartoonka nuurana waa sideed kun iyo toddoba boqol kartoonka hilaalna waa sideed kun halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana toddoba kun iyo sideed boqol la iibinayo intaahay noo joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigoo ah mariin maxamuud bare aan idinkagala socodsiinayay magaalada nairobi saaqa oo arbacaa xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii aan la idmo nabadgelyo
sahrahaye kaalmihii sugaantan markana aanu soo gaarnay iyo heesihii ciidda waxaanu usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena hees ay ku luuqeeyaan fanaanka eebanaxariistii jannaha ka waraabiya maxamed yuusuf iyo xaliimo khaliif mubaal labadoodaba allaha u naxariiste
kuwada ciidna caafimaadsan heestaasi ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenna ee aroornimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay kowda iyo barka duurnimo waa sahre ciidliya falastiin oo idinla nabadgeliyo
adhiya cirka caafimaad